الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان أداكني باب بيان خصال وخصال caddaynteed buu baabkeedii yahay man itasafa ruuxii ku sifooba khisaashaasi ama bihina khisaashaa kuba sifooba wajada uu helayo oo xalaawatl iimaani iimaanka macaankiisa bal waa umuuro iyo camallo saddexaan arki doonaa oo ruuxa laga helo dhab ahaan ugu sifoobaa uu gaadhayo dee xagga marka la eega iimaanka martabo sare oo iimaankaba macaankiisii uu helayo taas buu baabkeedii yahay waan arki doonaa khisaasho kalena waa axaadiista aad iskaba garanaysaan joogsi badan markaa uma baahne xadaثana isxaaq ibnu ibrahima wa moxamed ibnu yaxya bni abi cumara wa moxamed ibnu bashaarin jamiica can الthaqafiyi oo saddexdan sheekh ee muslim leeyahay labada moxamed iyo isxaaq ibnu ibrahim ayaa dhammaan waxay ka wada warinayaan xadiidka ninka nisbadiisu ay tahay athaqafiyi macnaa reer thaqiif loo nisbeeyey magaciisa wuu inoo imanayaa wuxuu yihi qaala bnu abi cumar saddexdoodu isagay ka wada warinayaan ibnu abi cumar baa magaciisa sheego wuxuu yihi markaa ibnu um ibnu abi cumar moxamed ibnu yaxya xadaثanaa cabdulwahaabi cabdulwahaab baa noo warramay oo ninkan markaa de waxa weeyaan cabdulwahaab الthaqafi baa la idhaah waa nin atbaacu taabiciintii kaba mid ah qawayahoodii waliba de adigu dambe kaba mid ah cidaha kasii dambayso waana nin siqa ah waqtiyadii dambe ikhtilaad ha kuba yimaado bal markaa saddexdoodubana isagay ka wada warinayaan cabdiwahaab ayuu ka warinaya can ayuba can abi qiraabata can anasi can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaala anahu qaal cabdilwahaab ibn cabdilmajiid athaqafi xadiidka wuxuu ka wariyey ayub ibn abi tamiim asaktiyani waa imaamkii macruufka aynu hore usoo marray muqadimadiiba kusoo maray abu ayub ba wuxuu ka warinayaa nin kaloo abi qilaaba la idhaah ma xusuusnayaan soo marno waxa la arkaa caawa inay noogu horeyso adigu waa suurtagale lakiin horta de waa xusuustayda abu qilaaba waa nin isaguna imaam ahaa caalim ahaa cibaado badnaa oo taabici ah ayubna waa taabici o markaa laba taabici baa wax kala warinaya kunyadiisan ayuu aada ugu shuuroobay ee magaciisa cabdullahi ibnu zayd baa la yidhaahaa si aan sheegayana waa nin taabici oo bal dahabi wuxuu kaba cabiraa siyar aclaami nubala sheekh alislaam ayuu kaba cabiray waa nin isaguna dee qolooyinkan ayub iyo ay isku beled ahaayeen reer basre ahaa asalkiisu walow markii dambe sham uu tego kolley sham wuxuu u tegayna iyadoo dee nin qaadiyo dhintay baa isaga marka la eego aqoontii iyo uu lahaabaa lasoo sharaxay ama rashaxay si uu halkaa u qabto la hadal qaado markaasuu dhulkiiba kaba tegay oo kolley waa taaka cararkeed waxaanu ku dhintun kolley bilaadi sham kutubtiisiina wuxuu u dardaarmay ayuubkan buu u dardaarmay kutub badan buu kaba tegayo marka wuxuu yihi haddaba abuqilaabaha cabdillah ibnu zayd aljarmi kolley axaadiis badan uu irsaaliyo dee saxaabo kala duwan la kulanye laakiin haddana qolooyin aanu laba kulmin oo axaadiisa dee waasida la-aan ama uu irsaaliyaana way jirtaay oo saasaaba xaafid uga cabira kasiir lirsaal waa irsaal badan yahay anas buu kaba warinayaa anasna muxuu yihi rasuulka ilaahay baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh halaaثun saddex khaslo man kuna fiihi waa saddexda khaslo man ruuxa kuna laga helo fiihi isaga fiigiisa oo saddex khaslo kuba sifooba wajada waa helayaa bihina waa bisababihina waa sifowga uu iyaga ku sifoobay ee laga helay wuxuu ku helayaa xalaawat aliimaani iimaanka macaankiisii buu helayaa iimaankii oo u macaanaada taas buu helayaaba kolley waa dee rutbo sare oo iimaankiisa aad iyo aada u sugnaaday bal markaa waxaana culimada uu ka soo noqonayaa imaam nawowi isagoo xadiidkan le waa xadiid weyn oo asal usuusha islaamka kaba midaba ah xalaawat ulimaan halkan inay tahay st de waana kolley natiijadii istildadu daacaad daacaadkii oo la macaansado ruuxi u macaanaada oo dee kolley waana umuur da ku xidhan hor ruuxi dee maqaamka gaadhay waa garan karaa oo uu gar dhadhansanayaa laakiin dee waxaa la argo dee daacaadkiibaa u fududaanaya u sahlanaanaya waa ku raaxaysanaya macaansanaya mashaqaadkii iyo dhibtii isaga ku gaadhaysay ilaahay ridihiisa subxaanahu watacaala iyo rasuulka ilaahay itibaacii taas oo dhan dee waa wuxuu inay daacadan uu macaansanaye waa u adkaysanaya uba sabrayaaba waxyaalahaasna carab addunya ayuu kaba dooranayaa oo de bal matalan haddaba in imaanka macaankiisu helaya saddexdii khasle maxay yihiin man ruuxii kaana u aaday allahu ilaahiy warasuulu rasuulkiisu axaba ilayhi kuwa xaggiisa looga jacayl badanyu isagu kaba jecel yahay mima siwaahumaa wixii kaba soo hadhay uu kaba jecel yahay oo khaslada koowaad waxa weeye ilaahiy rasuulkiisa xaqna afcalu tafdiil oo san baa dee midna way kaba dambaysaayo aan dee ifraad iyo tadkiir baa la laasiyaa marka xaalada caynkaasa inay waxa weeyaan axaba aan loo odran imaka halkan oo waa dee xaaladiisii uu kuba imanayo haddaba waxa weeyaan khaslada koobaad waa ilaahiy rasuulkiisa oo de waxa weeyaan uu jeclaaduu jacayl aada u badan jecel yahay oo wax kastoo iyaga kaba soo hadhay uu ka jecel yahay taas wey bal matalan taasi waa khaslada koobaad de wixii bal matalan halkan qolooyin baa waxay kuba fasireen jacaylkan ilaahay daacadiisuu sameeye mukhaalafadu waa aahaartii maxabada kaba dhalanaysay oo dee ruuxu markuu maxabadaa helo waa maxaba caadi oo dee taas ilaahay jeclaado rasuulkiisa jeclaado daacadii waa dee la imanaya macsiyadii waa kaba dheeraanaya mukhaalafadoodii ayuu matalan waxa weeyaan ka fogaanayaaba bal markaa ilaahiy rasuulkiisa inuu noqdo kuwa uu isagu ka jecel yahay wixii kasoo hadho o dhan marka haddii dee ilaahay subxaanaه watacaala bal wixii uu isagu ka raali ahaa naftiisu waxay dooneysay iyo waxyaalaha ay u gudboonaadaan waxaa ilaahay ka raaliyuu raacaya ka raacaya waxaanu isagu ama uu arkayo maslaxa ay ugu sugan tahay ama naftiisu ay u ilanaysa ama jecesha ama cid kaleba ee raali gelin khaslada labaad waa an yuxiba inuu jeclaado almara shaksi oo dee shaksi muslima weeye almara almuslim isagaa dee xubigiisan iyo ilaah daraaddii loo jeclaadaa uu cibaadada iyo iimaankii kaba mid yahay laa yuxibuhu xaal aan u jeclaanahayn ila lilahi ilaahay daraaddii mooye oo khaslada labaadna de waxa weeyaan waa inuu ruuxii muslimkaa jeclaado waxaan uu jecel yahayba de waa iimaankan buu ku jecel yahay walaalnimadan islaamnimu ku jecel yahay wax isaga xaggiisa uu ka helayo oo qarad iyo xadi nafsi uguma sugantao uu ku jeclaanaya ma jirto iyo waxyaala uu xaggaa kaba rajaynayo ama u taas ilaah daraadii buu u jeclaanaya waxaana yidhaahaano bacd alculamaa yidhaahaan taasna waxa calaamo ah e inaanu isagu haddii meeshii biri iyo ixsaan jirana inay ixsaankan iyo waxyaalahaasi ma kordhinayaan xubigii oo waa dee ilaahay daraadii buu ahaa jefo hadday timaadana kuma nuqsaamayo bal adigu muhimku waxa weeyaan xadi nafsi iyo wuxuu kaba helaya iyo wuxuu ka rajaynayo maaha jacaylkaasi waayo kaasi maaha ilaahay daraadii o marka wixii hadduu waayo waa go-aya waa ka jeedsanaya ee waa ilaah daraadi un imaankaas iyo dariiqa uu kuba toosan iyo daacada iyo wanaagga uu ku arkayo kuba jeclaaday ee diineed taasna waa khaslo oo waa jacayl aan isaga wax xadi oo gaar ahaaneed iyo qarad gaar ahaaneed aanu uguma sugnayne imaankan iyo daacadan iyo taa uu kuba jeclaado un iyadna waa khaslo kale oo lagu gaadhayo iimaanka macaankiisii wa an yakraha inuu naco an yacuuda bal ficilka caada yacuudu dee laaban waa tan ay noqoto de laakiin macnaha keliya un kuma yimaado de bal mar kale halkan oo kalean sheegay de macaani kaleo siyaariya ka yimaade caada yacuudu bmacnaa saara yasiruna waa u yimaadaa taas baan kuba fasirayna maha dee arinku ruuxu markii hore gaal ahaayo soo islaamay unu leeya gaalnimadii inuu ku noqonayo inuu ku noqdo inuu nace waxa weeyaan waa guud ahaanbe waa an yakraha inuu naco an yacuuda bmacnaa an yasira fi lkufri waa gaalnimo inuu galo ama noqdo u gaaloobo bacda an anqadahu llahu minhu intii ilaahay ka badbaadiyey dabadeed ama ruux soo islaamay haba noqoto ama dee ilaahay ruuxii dee islaamkaaye uu waafajiyey ama tan oo kale ina waa gaalnimo uu kaba badbaadaye intaa dabadeed inuu naco inuu dib ugu noqdo ama uu ahaadaba uu gaalnimoobo kamaa yakrahu si u nacayo an yuqdafa in lagu tuuro fi naari naar oo ruuxu dee naar nicitaanka uu nacayo in dab lagu tuuraa waa shay dee aan garanayno oo waxa weeyaan de waa haddaba nicitaanka wax lamid ah inuu nacayo inuu bal waxa weeyaan islaamnimadkii adigu waxaan ahayn kuba sifoobo uun gaaloobo gaalnimo galo wixii gaadhsiinayay adigu uu kuba dhaco taa inuu u naco oo khasladaasna haddii lagaba helo iyadna waa tii saddexaade ama saddexdaa khaslo laga helo ruuxaasi iimaankii ayuu macaankiisii helaya dee macaankiisa waxa ay culimadu kuba fasireen ee shaarixu inoo soo naqlina waa ta aan soo sheegnay qaadiciyaadoo raggii kitaabkan sharxay ayaa wuxuu leeyayba xadiidkani wuxun buu la macnayay xadiidkii aan habeenkii dhaweyd ama casharkii kan ka horreeyey aan kuba soo marne daaqa dacma aliimaani man radiya biاllaahi raba wabiاlislaami diina wabimuxamedin rasuula oo ruuxa dee maxabada ilaah iyo rasuulkiisuu xaqiiq ahaan jeclaado iyo ruuxan dee muslimku u jeclaado ilaahay daraaddi un u jeclaado micid uu arujuc ila kufri u naca ruuxa dee ku sifoobaya waa ruux ay aad iyo aad u xoog badan tahay un iimaankiisii dee matalan iyo yaqiintiisii oo naftiisu taa ay kuba xasishay oo hilibkii iyo dhiiggiisuu kaba cabiray uu dheehay oo bal adigu waxa weeyaan khasaashaas ruuxii ku sifoobay waa martabo sare oo iimaan oo iimaanka macaankiisi iyo ladadiisii ayuu helaya de waxyaalahaasna dee kolley waa maaha un wax imika isticaaro iyo waxyaalahaan ku fasirayna waa lada jirto oo dee ruuxii daw waa shay laakiin dawqeeda aan la fasiri karahayn oo ruuxii dee awsaaftan lagaba hela ee dhab ahaan ugu sifoobaa uu dareemayo xadaثna mحamed بن المثنى وبن بشhاr qاla xadaثna mحamed بن جaعفr qاla xadaثna شhuعbaة qاla waa xadiiskii imaka duruqdiisii mid kamid a kale marka raggana waa rag aynu soo wada maray oo inagu soo noqnoqdoba kitaabka awana san iyagoo aba soo noqnoqon doona wuxuu hi qaala shucba odranaya samictu waxaan maqlay qataadata qataadaan maqlay yuxadiثu xaal u waramaya can anasin moxamed ibn musane iyo ibnu bashaar laga bilaabay ilaa anasna waa wada reer basra sanadka o dhami waa sanad basriga shucbana markii hore reer waa sida adee basre deg qaala wuxuu yihi markaa anas qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa yihi halaaثun saddex khaslo man kuna fiihi ruuxa laga helo ee ku sifooba wajada dacma اiimaani waa halkii xalaawada markii hore aan ka ara ku aragnay imaanka dhadhankiisa de waxaa la dhadhansanaya waxaa macaankii waa de uu imaanka macaankiisa iyo dhadhankiisau helaya man kaana ruuxuu ahaa ahaaday yuxibu mid jecel oo jeclaanaya almarأa shaksi muslima laa yuxibuhu xaala aan u jeclaanaya ilا الlah ilahay mooye waayo waa tan waa ikhlaaskii cibaadada waayo jacaylka dadka de waxa weeyaan la jeclaanaya waa iimaankii buu kaba mid yahay marka cibaaduu noqonaya cibaadadna haddaad ikhlaas jirin ilaah daraaddi loolama iman dee waa tan oo qiimama yeelata ama lama aqbalayo haddaba arrinkii waa ikhlaas o waxaan jacaylkani waa maaha wax kale wax kaloo iyaga ka dhexeeya wuxuu kaba helayo umuuro kale ma aha qarad nafsigi kuma jiro iyo qarad dunawiya waa ilaahay daraaddi unbuuba jeclaaday kaasi waa waman kaana allahu ruuxuu aday ilaahiy warasuulu axaba ilayh kuwa xaggiisa looga jacayl badan uu kaba jecel yahay mima siwaahuma wixii kaba soo horay oo dhan man ruuxi kaana ade an yulqى in lagu tuuro fi naari naar in lagu tuuraa axaba ilayhi mid xaggiisa looga jacayl baday uu kaba jecel yahay uu ka dooran lahaa weeye min an yarjica fi kufri inuu gaalnimo kuba noqdo oo haddii xataa dee laysu baaldhigo inuu gaaloobo iyo in dabkaa lagu tuuro wuxuu dooranaya dabka in lagu tuuruu dooranaya taasuu dooranayaaba oo bal maala markaa dab oo lagu tuuro ayuu isagu kaba jecel yahay kana dooranaya inuu gaalnimo adigu dee ahaado gaaloobo yarjicda halkana rajaca ibnu ana yarjic oo saara bnu yasir la macnaana waa jirtaay labadaba saas baan kuba fasirnay caado iyo rajaca dee xagga kalena macnaha laaban waa kuwa wada noqda ee waa si macnu inoogu markaa ballaadho oo waa ruux kasta oo dee bal matalan halkaa inuu ku dhaco gaalnimo un maaha dee arrintu mid ay uhorreysun maayan bacda an anqadahu llahu min intii ilaahay kufrigaa kasoo nabadgeliyey dabadeed xadiiska macnihiisu waa inoo cadiyey kolle xdثna isحاq بن maنصوr qال أنbأna نضر بن شhmayl qال أنbأna حmاd عan haaبt عan aنس qاl أنh qاl snadku waa sanadaan soo wada aragnay nin cusbi kuma jiro xamaadkan ba lakiin maanta aan de waxa weeyaan magacii aabihiiyo inoomuu raacin marka dabaqadan waxaa kaloo geli kara ba labada nin de waa labada xamaad la yidhah xamaadan sidaa sufyaanaan ba loo yidhaah wa xamaad iبn زayd iyo xamaad iبn سlmة marka kaleyna nooc daabit ahaan haddaan qaadano oo culimadu dee sheekana way ku kulmeen oo way ka wada wariyeen asxaabna ama dad iyaga soo wada gaadhay oo la wada kulmo wax ka wada wariyey way jiraan marka aansan oo kale loo ihmaaliyena oo ihmaal bay tan kaba cabiraan marka de magaci baa la sheegay lakiin wixii keyrkii cid kaloo lamida lagaga soo cilaa baan la sheegin kolley waxyaalaha lagu kala sooca ama waa dadka ka warinaya ama waa sheekade lakiin markay sheeke ay lawada lahaayeen iyo asxaab iyaguna la wada kulantay markay meesha ay tidaado ishkaalku waa adkaadaa lakiin maanta markay noqoto thaabit lbunani ninka laazimay axaadiistiisana dadka kale uga itqaan badani waa imaamkan xamaad ibnu salama weeye waana xamaad ibnu salama waayo had iyo goor muslim aad bu ubadsadaa isagoo xamaad can thaabit waayo axaadiistiisa aad bu u itqaaniyey kitaabka bukhaari xamaad kuma badnaa oo dee taasoo isagu markaa ama xamaad ibnu salama baan jeeda axmed ibnu zaydka kalea kusoo noqnoqda waxa weya xamaadkana waa xamaad ibnu salama waana haabit marka la eego dadkii axaadiistiisa aad ugu itqaanka badnaa xataa mar dambe oo la yidhaha markuu weynaadiyo xifsigiisu si hore may ahayn axaadiista thaabit ismay bedelin heerkii bay ahayd si u itqaansanaa dee u dabdinayo markaa xuja ayuu xaggan kuba yahay haddii meelaha qaarkood ee waxyaala ay yar jiraan marka xamaadku waa xamaad ibnu salamaan leenahay waana ninkaas dee cibaado iyo camal iyo wax kastaba cilmiba lahaayo tilmidkiisi cabdiraxmaan ibnu mahdiya baa soo naqliyay haddii la yidhaho dee waxa weya berritaad dhimanaysaa camal u kordhin lahaba ma jirto camal u dari umay suurto gashaan ama ma kareenba wuxuu kusii daro dee marka hore ama arrintiisu ay ahayd un waa ama cilmi uu nashrinayo ama taas ama cibaado ama san adigu dee taasumaaba arrintiisu cibaado joogto ma heedin qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam waa xadiidkii hore waa dariiqun baa inoo soo kordhay iyo sanad binaxwi xadiiihim raggii hore ee muslim sheekhadiisa xadiiskoodii mid lamida ayaana halkana qolooyinkani ay ku wariyeen xadiihiimna wuxuu ujeedaa damiirkuu laamayaa sheekhe muslim oo horaa jiray moxamed ibnu musane iyo ibnu bashaar xadiidka way wariyeen waxaa kaloo wariyey isxaaq ibnu ibrahim iyo moxamed ibnu yaxya iyo moxamed ibnu bashaar marka horena waa ku jire haddaba dhowrkaa sheekhe hore muslime uu muslim kaba wariyey ayaa isxaaq ibnu mansuurna xadiidkan uu sanadkan kale ku wariyey anas waa la isugu imanayaaye ayuunbuu la mid ahaa weeye laakiin cibaaru kaga yerdino cibaaradii buu sheegaya hayra lakin anahu qaala wuxuu yihi min an yarjica yahuudiyan aw nasraniya macnaa waa mid halkii riwaayada hore aan soo aragnay min an yarjica fi lkufri taas bay ahayd ama an yacuuda fi lkufri ayaa riwaayadan isxaaq ibnu mansuur maxay ahayd dee waaba kufrinku min an yarjica yahuudiya inuu noqdo oo yarjica imaka waa kamanasaarina markan kale rajaca qaaliban dee laazim buu noqdaa walow dee mutacadina noqdo oo marka mutacadigu macno kalu yeelanayo celin la celiyay noqon fain rajacaka allahu saa suuratu tawbaba kuwa sugnayd ilaahay hadduu kuu celiyo bay taas tahay laakiin ficilku marka kale rajaca uu laabmay un weeye haddii uu dee mutacadi yahay suraatigan baa mutacadi noqdo taa qur'aankaba suuratu tawba kuwa sugan waa celin bay noqon lakiin imika halkan muxuu noqday dee tii celin tahayd ma aha waa macnaha kalen sheegayo oo ah imika min an yarjica haddii imika ay macna noqod ahayd min an yarjica ilaa yahuudiyan ilaa yabaa ka dambeyn lahaa min an yarjica ay an yasira inuu noqdo yahuudiyan aw nasraniyan uu noqdo wey baabu wujuubi maxabati rasuuli llahi salى اllahu عalayhi wasalam akara min alأhl wاlwaladi wاlwaalidi wالnaasi ajmaciin hada kani baabu wujuubi maxabati rasuuli llahi salى الlahu alay waslam rasuulka ilaahay jacaylkiisa la jeclaado aksara in ka waajibnimada ay waajib tahay aksara wax ka badan min alahli min maxabati اlahli se ehelkii oo kale jacaylkii laba jeclaanayey walwaladi ilmaha jacaylkii la jeclaanayey walwaalidi waalidka jacaylkii la jeclaanayey wاnnaasi ajmaciin dadka oo dhan ba bal taasi inay waajibto macnaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu عalayh ee ilaahay inagaga badbaadiyey kufri inagaga nabadgeliyey naar ilaahay hidaayad inagu hanuuniyey taas ayaa waxa weeye in la jeclaado oo isagaa bal key wixii kaloo dhan ee kaba soo hadhay jacaylkii la jeclaanaya de waa ilaahay ciddi aan ahayn ee makhluuqba ah jacayl ka badan la jeclaadaa inay laazim tahay waayo cid kastaba de waa kaaga nafci badan yahay waxtar badan yahay jacaylka halkan la sheegayana waa jacaylkii ikhtiyaariga aha weeye jacaylkii dabcigaha maha waayo ilmihii isadan la jeclaadaa waa jacayl dee ruuxu waa wax dee kolley iska caadi o caada ahaanba ah waalidkii la jeclaadaa walow jacayl ijlaal iyo icdaam ay yidhaahaan isaguna waa dabci laakiin waa jacayl ikhtiyaar ahaaneed doorasho ahaaneed oo dee taasi ay kaba dhalanayso raacidiisii laba raacayey ee wixii uu la yimi dee isagii la raacaye wixii uu la yimina la aqbalayay iyadoo jacaylku aanu tahay waa waxaasi aathaarun waa reed ka ratimaya jacaylku dee waa shaygan mayl qalbi ila maxbuuba haddaba ba taas wujuubkay waajibba ahayd ayuu baabkiisii yahay wa iطlaaqi cadam اliimaani iimaan la-aan idlaaqeeda la idlaaqo calama shaksigii lam yuxibahu hadihi اmaxaba maxabada taasee ka badanba tii ehelka iyo waladka iyo waalidka iyo dadka oo dhaban ninka aan jeclaan in dee ay markaa jaa-isba tahay in lagu idlaaqo dee inaanu iimaan lahayn walow dee iimaan kamila macnuu uu yahay oo cadam اliimaan aku uu yahay dee xadiidkay kuma timiye macnaa iimaankii dee kamilka ah ruuxaasi kuma sifoobin oo iimaankiisu taam ma aha intaan xadiidka bilaabin halkan baa uu sheekhu wuxuu soo naqlinayaa horta in xubbigani waa xubi ikhtiyaar buu leeyahay xubi dabci maho ruuxu naftiisuu jeclaado iyo waxyaalaha caynkaasi waa dee dabiica ahaan waa xubi dabci ah ama taas ayuu noqon macnuhu waxa weeye halkan laakiin waa xubigii doorasho iyo ikhtiyaar kuba imanayo kani haddaba waxa uu leeyahay culimadu uqeybiyaan oo dee qolooyinkii kitaabkan qaadiciyaad oo sharxaya ibnu badaal oo bukhaari sharxaya rag kalu kaba soo naqlinayaaye maxabadu yidhah waa saddex qaybood bay kaba dhigaanoo maxabatu ijlaalin waa icdaam waa weyneyn iyo xurmeyn maxabadeeda ujeedadu sababtu ay tahay ijlaal iyo icdaamkaas sida waalidkoo la jeclaado maxabatu shafaqati waraxma naxariis iyo uniixitaan ama naxariis maxabadeedo sida ilmaha jaceylka la jeclaanayo o kale maxabatu mushaakalatin waistixsaan fiicnaysi ruuxan khisaashiisa fiican iyo waxyaalaha uu leeyahay ama akhlaaqdiisa ama umuuraha cayn kale kale wixii dee ruuxa soo usoo jiidi laha xaggiisa ee keeni la inuu jeclaado maxabada taas ahoo ay ka cabiraan maxabata istixsaan waa fiicnaysi waxaan la fiicnaystay oo uu kula fiicnaaday ayaa muxuu keenaya inaad jeclaato haddaba umuurahaas oo dhamina rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee way kuba kulmayaan oo manaa rasuulka ilaahay dee ruuxa iimaankiisa uu kaamilkayuu dhan yahay wuxuu garanayaa xaqa uu rasuulku kuba leeyahy inuu kaba adagayo xaqii aabihii xaqii awlaadiisa iyo xaqa dadka oo dhanba oo waa kaa ilaahay naar uu inagaga badbaadiyey dalaalkii iyo hal markaa hallowgiina inagagaba hanuuniyey marka maxabadaasna dee kolley aataar bay yeelanaysaao nusrayntii iyo sunnihiisa oo loo nusreeyo shareecadiisii oo lagu dhaqmo la daafaco oo kale bal waxa weeyaan say halkan yidhaahaa dee tamani uu ruuxu kuba tamaynay waa dee marka jacaylkaasi hagaag uu dhab noqdu qalbigii makansado inuu isagii dee mid la joogay uu noqdo oo noloshiisii markaa isagii laba kulmo oo uu noqdo si saxaabadii kaleba yeeleen maalkii iyo naftiiba diinta nusradeeda iyo rasuulka ilaahay difaaciya mid kuba bixiya taas hamigii iyo tamaniga ay noqoto waa umuuraha adugu aasaarta jacaylkani keenayo ee xadiisyadna waa kuwan waidlaaqa cadam aliimaanna xadiisku bay noogaba imanaysaa وxdثnي زhير بن حرب qال xdثna إسماعيل بن عlyة ح وxdثna شhيبان بن أbي شhيبة qال xdثna عبدالوارث كiلaهma عن عبدالعزيز عن أنس qال أنه qال سندku waa rg cسb filaya inay ku jiraan umalayn maayo waxa weeyaan waxaan cباaraadkuma de si lqbad inoogu hagaagtaan eegeynaayo markii hore mxuu sheeku yihi زhير بن حربي baa sheekiisa ah inagu badan kitaabka oo dee kun iyo laba boqol oo meelood in ka badan buu ku jiraa xadaثana ismaaعiil iبn curaya markaa ismaaعiil iبn curayuu ka wariyey dib u u laabmay haddana waa kan xa la yimi waa sanad kaleu dib ugu noqdo وxadaثana shayban iبn abi shayba buu yihi ninkan habeen dhaweydu baan soo aragnay lakiin sida baynaan kusoo arag waxaan kusoo aragnay shayban iبnu faruk magacaasaynu soo aragno aabihii baa faruk la odhanayo waa ninkii un shayban ibnu faruk aan lahayn magacani waa habeenka dhaweyd aan lahayn magacani waa magaca jamiya barhkood baaba yidhi waa sharaxay kuba sugneede laftiga farukna ama magacani waxaaba ina ibrahim nebi ibrahim wiil uu dhalay baa faruk la odhanayo abal cajam ay yidhaaheen bal marka waa ninkii un ayaa ibn ab markaa kunyada dale maha nin cusub weeye shayban ibnu abi shayba waa shayban ibnu faruk markaan habeenka dhaweyd soo aragna sheekha muslim ahaa cabdilwari ayaa isaguna uu ka warinaya cabdilwari ibnu saciid oo nin iqa oo atbaacu taabiciintii kamid ah haddaba kilaahumadaad yay ugu wadaa waa cabdilwari iyo ismaaciil ibnu culaya ayaa imika u leeyahay labadoodan weeye kilaahumaa labadooduba yay xadiidka ka wariyeen can cabdilcaziiz cabdilcaziiz ninkaa la yidhaaho anas asxaabtiisii kaba mid aha ayay kaba wariyeen can anasin isaguna anas buu xadiidka kaba warinaya riwaayad kalena waa inoo dambeeya xadiisku leeyahay ama sanad kale qaala markaa muxuu yihi qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi laa yuؤminu ma rumaynayo cabdu adoon wa fii xadiiثi cabdilwaariثi cabdilwaariث isaga riwaayadiisa maxaa ahaa xadiidkii الrajul laa yuؤminu الrajulu halkaa cabdu bedelkeeda laa yuؤminu الrajulu de waana miثaal un min bacdi miثaali haweeneydna waa la mid muؤminada ahayd be laa yuؤminu cabdu addoon ma rumaynayo ama laa yuؤminu الrajulu xataa akuna oo imaankiisu mid dhan ma noqonayo xataa akuna ilaa noqdo axaba ilayhi mid isaga xaggiisa looga jacayl badayoon uu isagu iga jecel yahay min ehlihi ehelkiisa tan dee zawjadiisa iyo ehelkii wamaalihi xoolihiis dee awlaadiisa iyo taasna waa sida lafdigaba inooguba soo socda waa ehelkii bay soo wadagelayaan waalidkii maka halkan wamaalihi xoolihiisa iyo wanaasi dadka ajmaciina dadkii de waxaal ay dhan yihiin oo dadkii oo dhan ilaa uu iga jeclaado aniga jacaylka ikhtiyaarigaa ruux dee iimaan laga helayo maaha mama ruux wax rumeeyey ma aha bal waa inoo soo socda insha allahu axaadiis baa dee san inoogu soo noqnoqon doonto mar un baan yar wada qaban doonaa cibaaradan laa yuminidaan ugaba jeedaa ee iimaankii laga anfiyayo ruuxii markay dee khaslo khisaashii dee iimaanka kaba mid ahayd ama khasaaltii daacada iyo khayrka kaba mid ahayd ay meesha kaba baxdo ee isagii aan ku sifoobin laga anfiyayo iimaankii waxa macnuhu yahay ee maqsuudka walow dee aan yar horreysiyeyba xadaثna mحamed بن المثنى وبن بشhاaر qالa xadaثna محamed بن جaعفr qالa xadaثna شhuعبة qالa samعtu qtاdة يxadiث markii dhaweyd baan snadkii aan lahayn waa reer bصra ee xadiidkii ahaa ثaلaaث man kuna fي wajada ضacم الإiman oo sanadkii aan kuba soo maray waa sidiisii un marka muxuu yihi samعtu qtاdة يxadiث qtاdة بن dعamaan maqlay shuعba leh isagoo waramaya can aنس بن maliki oo qaala wuxuu yihi markaa aنس qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi oo markaa cabdilcaزiiz ibn rufeyc maanta in qataada xadiidkii la wadaagsaday waana in waxa weeye xadiidkan kolley riwaaye abu hurayrana way jirtaa kol kol markay caziizka noocan dee musطalaxa lagu yaqaano oo xadiidka laba raawi ay warinayaan ba ay misaalka soo qaataan oo laba saxaabiba halkaa saxaabada ah imaka anas marka dariiqiisii la eegana wuxuu leeyahayba dee cabdilcaziiz iyo qataadu leeyahay qolooyinkaasna markaa mid kasta cabdilcaزiizna laba ayuu yeelanayaa qataaduna labuu yeelanaya marka dambey deeta xadiidka uu faafaya laba laba saas oo waa markay misaal bay usoo qaataanba xadiidka caziizka iyo xadiidkan usoo qaataan samictu qataadata yuxadiثu can anas bn malikin qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيyه wasalam laa yuؤminu axadukum axadkiin ma rumaynayo xataa akuna ilaa noqdo axaba ilayhi min waladihi wa waalidihi wالnaasi aجmaciin axaadiisu kolleyda kitaabku uu inoo socon doonaa insha allah bal asaniida iyo waxyaalaha kolba yar muhimka un mooyaano waa axaadiisuna aynu soo wada aragne lakiin bal intaan leeyahay axaadiis kalena way inoo dambeysaa halkana waan haynaayo meesha waxaa kuba sugan un ruuxii oo iimaankii laga anfiyayo macnaa la leeyahay oo xadiiska ay kuba sugan tahay iimaan ma laha waxaa looga anfiyayaana ay tahay khisaashii khayrka ama daacaadkii wax kaba mid ah oo isaga aan ku sifoobin ama meesha kaba baxay xadiidkan waa tan inooguba sugan xadiisyada baabka ka dambeeyana way inooguba sugnaanayaan marka waxa weeyaan xadiidkan iyo axaadiista amsaasheeda ee laba midkiihi waxa weeye macnuhu nahyiga nafyigani maha kuma jeedo oo uma jihaysna asalkii iimaanka waayo hadduu asalka iimaanka u jihaysan yahay waxay noqon lahayda ruuxii aan xubbigaa laga helin waxaa la arkaana midken sheegan karaa de ma garan karo ilaahbaa dee waa cadiyo uu bixiyo heewa yar tahayba ruuxa ka sheegan kara inuu rasuulka ilaahay waxyaalahan kaba jecel yahay shay yaroo isaga naftiisa ku tacalluqsani markay kuba yimaadaan iyo wax rasuulkii ilaahay jeclaa ama doonayo daacadii ahaa waxaa la arkaa in badan inaan fudaysano dee tan kale nafteena aan raacno oo waxay keenaysaa jacaylkani markay dee rasuulka ilaahay maxbuubkiisii waxa jecesha ku gudboonaadaan inaad tan rasuulka ilahay wuxuu jeclaa raacdo oo naftaada hawadeeda iyo xadligeeda iyo wixii adiga qarad kuguba jiro o dhan ay kaba baxdo waxaan leenahay waa maqaam aada uba sareeya marka haddii arinku uu yahay oo u jihaysayay asl aliimaan de wuxuu ahaa la arrinkan in lagu gaaloobayaba oo ay iimaan la-aan ay tahay macnaa xadiiskan iyo axaadiista laba midka ah nafyigan meesha jira asl aliimaan kuma jihaysna ee waxa weeyaan un de waa kamaalkii oo xaqiiqadiisu markaa iyo de xaqiiqadiisa marka la eega maqsuudku waxa weeyaan un nafyu kamaal اliimaan oo markaa macnuhu wuxuu noqonayaa un laa yuminudan laa ystakmilu axaduku ama laa ystakmilu iimaanu axadikum weeye axadkiin iimaankiisu ma buuxsamayo iimaan dhan ma noqonayo waa iimaan naaqisa waayo shay weyn oo daacadii iyo cibaadaadkii iimaanku ku ziyaadiyay kaba mida ka nuqsaansan xataa yatasifa bikada wakada ilaa waxa waxaa ku sifoobo iimaankiisi mid dhan maaha waa nuqsaansan yahay ee dee maaha un asl aliimaan iyo xaqiiqadii kolley intan aan yar horeysiiyey axaadiis kaloo noocan a inoo dambayso de waana kolley baab keliya wadayiin horena waa ti aynuu soo aragnay iimaan baan kuba jirnaayo ruuxu in shay macsiya uu sameeyo iyo daaco uu kaba tago kol haddii dee tasdiiq iyo taasi jiro kabiirad haba weynaateo dee markaa inaan ku gaaloobahayn waa ti aynu soo maray macnaa markaa waa kamaalkii iimaanka iyo iimaankii dhamaa iimaankii macaankaa keenaya uu daacaka ruuxu macaansado dhadhansado iimaankaas baan jirin wey baabudaliil calaa ana min khisaal اiimaani wuxuu u baabaysan yahay kolleyna axaadiisan baabka aan kuba jirnaa e waa ti aynu soo maray iimaanku inuu qowl iyo ictiqaad iyo camal wadayo acmaashuna inay iimaankii kaba mid tahay iimaankii ay kaba mid tahay horeynu taa usoo ogaanay waa masalan marka la eego de qowl ahlisunna waljamaca oo dee iimaanka mafhuumkiisa taasa walo de marka islaamnimo lala wade markaa la socde meel lagula sheegayo tasdiiq iyo camalkan waxaa qalbigaa laguma fasiro saynu xadiidkii jibriil ama xadiidkii cumar ibn اkhadaab kuba soo maray marka tanna waa umuurihii taas tafsiilkeedii weeye oo acmaalahan aan hayna waa shay acmaal weeye ayaa waxaa markaa axaadiis iyo adiladana inooguba imanaya inay iimaankii kaba mid yihiin xalayna waatan sooba aragnay iimaanku inuu dhowr iyo toddobaatan ama dhowr iyo lixdan khaslo oo acmaashii khayrka weeye inuu uu u qeybsan yahay ama kaba kooban yahay laa ilaha ilah u sarreyso dhagax dariiq laga qaaday ama wax dadka dhibayo lagama qaadina inuu iimaankii kaba mid yahay iimaankii waana camal dee acmaashaas kaba mida iimaanka mafhuumkiisa uu shamlinayay bal tanna markaa muxuu yahay wuxuu u daliil yahay ama waxa uu baabaysan yahay waa wixii u daliil ahaa calaa ana min khisaali اiimaani iimaanka qaybihiisa iyo khisaashiisa iyo shucabtiisa inay kaba mid tahay an yuxiba inuu ruuxi uu la jeclaado liakhiihi lmuslimi walaalkiisa muslimka ah maa yuxibu linafsihi waxa uu naftiisa la jecelyahay min alkhayri khayr ah oo wixii uu naftiisa la jecelyahay khayr ah macsiye iyo xumaan hadduu naftiisa la jecel yahay meeshiita loo jeeda maaha khayrkiina markaa shaygii daacada ahaa iyo waxyaalaha dee way lafdiga khayr uu shamlin wixii aan macsiye ahayna waa soo gelayaan oo waxyaalihii kale mubaaxaadka naftiisa laba jeclaa en dee xagga sharciga wax maxduuri ani kagaba sugnayn oo dhan baa soo gelaya haddaba inuu la jeclaado walaalkii waxa uu naftiisaba laba jecel yahay taas iimaankii bay kaba mid tahay ama khisaashiisii bal wuxuu daliilahaana aan baabkiisii oba kan xadaثna mحamed بn المثنى وبن بشhاar qاala xadaثna mحamed بن jعفر waa sanadkii inoogu dambeeyey mid lamid eg qaala xadaثna شhucbat mحamed بn jعفarna waa gundar baa laqabkiisu yahay haddii gundar halkan uu yimaadiyo ninkan waa islaba mida kolley waa de haatan waxaan filaya kol hadduu inagu soo noqnoqday inaan baranay شhucba wuxu uhi شhucbaة بن الحajaaج qaala samictu qataadata yuxadiثu caaw weliba dhammaanba waxay noogu sugnaa intaan arag samictu qataadata yuxadiثu waa ka halkan in xadiidkii isaguna samictu marka la eego talaata man kuna samictu qataadata yuxadiثu can anasin in qataadada kolley waxaa lagu yaqaanaa waa dadkii tadliska adigu ama mudalisiintii buu kaba mid yahay kolley weliba dabaqadooda saddexaad ayuu kaba mid yahay oo dadkan dee kolley tadliskooda aanu yaraynba qaacido guudna waxay tahay ba ruuxu hadduu mudelis yahay hadduu dee caddeeyo samaac uu caddeeyana waa la aqbalaa haddii kalena kolle xadiidka waa laga joogsadaa de xadiidkii maha imaka saa in waa laga joogsanaya bal samaaciisa loo baahanaya marka tadliis jiro imika axaadiisan laakiin waxaan wada aragnay de isagoo dee imika wada sheegaya uno barhkooda waxay nooguma sugnayd isagu yuxadisu cibaaradan waa suurtagal can anasin buu ka warramayo isagoo can isticmaalay lakiin mid baa jirto dee isku yar baraarujinana caaw si a u ogaataan qataada tadliiska haba lahaado he ninkan shucba la yidhaaho oo nin imaamo ah raggaa dee naqdiga iyo taas sharxigana raggii dee aada usii waasiciyey ba ahaa jaanibkaas sheekhyadiisa ka tadliiska lagu yaqaano kama aqbali jirin kama warin jirinba waxay tadliisiyaan marka culimadu maxay yidhaahaan qataada xataa haddaanu samictu aanu odhan ama xadaani odhanu can fulan yidhaaho kol haddii shucbo uu warinayo isaga iyo abu isxaaq iyo ragga lamidkee dee uu isagu kaba wariyo kol hadduu shucba meesha ninkan ka warinayo tadliiska lagu yaqaanay ma baahan samaac iyo uma baahaninba inaan doondoono sababta waxa weeyaan sheekhadiisa kama xambaari jirin kama warin jirin waxaan waxay maqleen aanu ahayn oo taas kama xambaari jirin marka xadiidkii tadliiskii haddii suuradii tadliiska dee ama lagu diidi jiray nin mudalisa oo sanadkii kuba sugan yahay laakiin ninka ninkaa ka warinaya shucbo yahay khalaas waa inaga kafilaadee waayo dhowr nin baana ay tiriyeen oo qataada kaba mid yahay oo idhaha kuwa tadliiskoodi waan idink ana idinka kaafiyey marka muxuu yihi can anas ibni maliki can nabiyi salى الlahu alayه wasalam qaala laa yuؤmin axadukum waa kii imaka cibaaradii aan soo sharxay un imaka marka xatىa yuxiba ilaa uu la jeclaado liakhiihi walaalkii aw qaala lijaarihi muslim bay halkan dhacday abucawana musadkiisa ama musakarkiisana way dhacdeen lakiin bukhaari shaki kumuu sugnayn waa shakie xataa yuxiba liakhiihi unbaaba kuba sugnayd bukhaari taasaa kuba sugnayd laakiin muslim bay cibaaradan dhacday mustakrajka abucawaana iyo xataa yuxiba liakhiihi walaalkii ilaa uu la jeclaado aw qaala lijaarih ma yuxibu linafsihi naftiisa wuxuu la jecel yahay dee khayr iyo daaca kolley laftiga khayrna saxiixeyn may dhicine meelo kala dhacaba waana maqsuudkii marka ilaa waxaa naftaada wanaageed la jeceshahay ruuxan walaalkaad laba jeclaato waxa weeyaan iimaankaagi ma taab noqonayo dee ruuxa taa laga helayna waa ruux xasad ka tegey iyo waxyaalahaas kaba dheer oo bal matalan dadkii walaalihii ee muslimiinta ahaa walaalkana maha walaalkii dee aabihii hooyadii ay dhaleen waa walaalkii muslimka ahaaye waa ruux markaa qalbigiisu ka nadiif yahay amraadii iyo adwaadii qalbiga xasadkii iyo waxyaalahaasi kaba mid aha ka nadiif ahaa haddaba ilaa taa lagaba helo ruuxa iimaankiisu ma dhama oo markaa jacaylka walaalkaad la jeclaanayso wanaag iyo waxaa naftaada la jeceshay khisaashii iimaanku kaba mid yahay marka haddii taa lagaa helo dee horta qaybta haddii meel kale aanay nuqsaami kaba iman khasladaa waad buuxisay haddii khasladaasi aanay kugu jirin iimaankaagi waa dhiman yahay iimaankaagi waa dhiman yahayo waayo dee waa cibaadatani walaalkaa ood la jeclaata waxaad naftaada laba jeceshahay maxabadaa dee dadka muslimiinta ulfadoodu waa shay aad iyo aad u weyn marka iimaankiibu kaba mid yahay oo haddii aan taa lagaba helinna iimaankii ruuxani waa dhiman yahay وxdثني زهير بن حرب قال xdثnا يحyى بن سعيد wa يحyى بن سعيد القطان imaamka weeye معروفka عن حuسين المعلم عن qتاadة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حuseenkii معلمka ahaa koley المكتبna way yidhahan wa isla mعنa مكتب iyo معalimna حuseين iبن dakوان ba la ydhaahaa waana nin marka la eego dadkii atbaacu taabiciintii raggoodii ugu horeeyey kaba m kaba mid ah de siqaara taabiciin xataa de saxaabadii qeyb waa soo gaadhayba ama raggii dambe e laakiin waanu laba kulmin une xusein almucalim xusein ibnu dakwan can qataadata can anasi can nabiyi salى اllahu alيه wasalam qaala waladii nafsii biyadi ilaah baan ku dhaartay naftaydu ay gacantiisa ku sugan tahay laa yu'minu cabdun addoon ma rumaynayo xataa yuxiba lijaarih aw qaala liakhiihi waa ti imaka xadiidkii un imaka aan kaba soo baxnay maa yuxibu linafsi naftiisa wuxuu laba jecel yahay baabu bayaani taxriimi iidaa ljaar hadakani baabu bayaani taxriimi iidaa ljaar jaarka dhibitaankiisa la dhibo xaaraamnimadka ay xaaraam tahay caddayntii la cadaynayey ayuu baabkeedii yahay xadaثna yaحya بn ayuba wqtaybaة bn saciidi وعaliي bn xujri جamيعا can ismaaعiila bni jaعfari qala بن ayuba xadaثna ismaaعiilu qaala sanadkun yar eegta cibaaraadku maan yar eegeynaa caliي بn xujrina waxaad mooyide inaan hore usoo maray waa nin laakiin iqa ah oo xaafid ah oo dadkii atbaacu taabiciintii rag qolooyinkii ugu dambeeyey kaba mid ahaa koley waa nin mucamaro de cimrigiisu dheeraaye saddexdood markaa sheekhe uu wada leeyey muslim ayaa ismaaعiil ibnu jacfar nin la idhaaho ismaaعiil ibnu jacfar ibn abi kaثiir oo ansaar bu ahaa waa nin atbaacu taabiciintii oo iqa isna ninkaasay saddexdooduba ka wada warinayaan laakiin yaxya ibnu ayuba cibaaradiisu maxay ahayd xadaثna ismaaعiilu waa ismaaعiilkan aan hayno malaa kuwa kale cibaaradooda ka duunayd oo ama can ismaaعiil bay yidhahen ama cibaaro kale kaba cabireen ismaaعiil markaa wuxuu yihi ibn abi ibnu jacfar qaala akhbarani اcalaa can abihi can abi hurayrata ana rasuula الlahi salى الlahu عalيه wasalam calaa bn cabdالرaحman can abihi can abi hurayra horeynu san usoo maray muslimna kole waa nusko uu wax ku wariyo oo de cala bn cabdiraحman can abihi can waxa weeyaan abi hurayrata muslim nuskadu saa uguma sugna bukhaari uguma sugna waynu soo aragnay cala bn cabdiraحman iyo abi cabdiraحman markaas waynu soo wada aragnay abihi baana san hore usoo sheegay xagga itqaanka iyo siqanimada abihi baa kaga heer sareeya cala wuxuu yihi abu hurayra ana rasuula الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala wuxuu yihi laa yadkulu ma gelayo aljanata jannada ma gelayo man shaksi laa ya'manu aanu aamin noqon jaarhu ruuxan la deriskaah ama la jaarkii fawaa'iqahu sharkiisa iyo dhibtiisa oo ruuxa jaarkiisa uu sharka uu leeyahay af ha noqoto adin ha noqoto waa dhibkiisa iyo sharkiisa iyo waxa uu ka aamin noqon waayo ruuxaasi janno ma gelayo taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu calayhi ee kolley jaarkuna xaq aad iyo aad u weyn buu leeyahay oo dee waanay inooba dambaysaa oo waxyaalo kalena way noo dambeeyeen xagga amar la is-amray in jaarkii la karaameeyo loo ixsaan falo oo loo samafalo ilaahayna waata qur'aankaba suurat nisa iyo bal matalan taas uu inagu amray isagoo cibaadadiisii iyo iyada bal matalan uu raaciyey ba dee ciddii loo ixsaan falayay jaarkii kii dhawaa iyo kii dheeraaba intaba qur'aanka wata inooguba sugan tahay haddaba ruuxa bal horta dee waxa ugu horeeye ruuxa laga doonayaa jaarkiisu inuu ka amaan helo weeye marka taas la gaadho ay markaa la helo ayaa haddana waxay noqonaysaa jaarkii in loo ixsaan falo oo loo samafalo ee ruuxa bal iska daa inuu u samafalo ee jaarkiisu uu dhibkiisa ka badbaadi waayey waxa weeyaan janno ma gelaya macnaa waa dembi kabiiro ah oo weyn jaarka oo waxa weeyaan kaa aamin noqon waaya taas oo kale xadiis baa wuxuu kuga yimi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh haweeney looba sheegay haweeneyda maxaa loo sheegay waxa la yidhi waa haweeney waxay sheegeen salaadeeda badan soomkeeda badan sadaqadeeda badan maxay raaciyaanse laakiin jaarkeeda ayay afkeeda kuba dhibtaa xadiidka waxaa ku yimi hiyo fi naar waa ahlu naar taasi haddana haweeney kalea la sheegay oo salaad saasa ma laha soom saasa ma laha dee waajibka waa ilaalisaaye sunaha badan inay tani laba imanaysay waxay sadaqa ula baxdaa bay dhaheen dee tasadaqa aswaaran min caqad waa caanahoodii ama waa ciir la fadhiisiyo biyo inta laga saaray dee dhagaxoobi jirtay oo aqadka tee la odhan jiray mudday iska haysan jireen oo marka dambana dib un bay caano ugaba dhigan jireenba taas baa gobolladeeda dee marka ay adkaato oo la jejebi gobolladeeda dee aswaar iyo ama sawr oo magacii dib oo kale taasay dee la baxdaayo dadka aan haysan iyo ayla intaasaabay sadaqadeedu ay tahay tiina wuxuu hi waa ahlujanna oo kale macnaa markaa jaarka dhibtiisii ayaa waxay keentayba dee arrinkan haddaba ruuxaas dee janno ma gelayo xadiid kolley axaadiistii hore inu soo marray inu kitaabi limaan ama waa ti guud ahaan aan soo maray ruuxa muslimkee iimaanli hadduu dembi kabiira alla imanayo bal musirli uu ku yahay isagoo dembi kabiirada ahayd ka toobadkeenina uu dhinto waxaynu soo maray inuu yahay taxta almashiica uu kuba sugan yahay dee haddii ilaahay doono waa ka cafiyayaa dembigiisii oo ilahay baa yihi in allaha laa yakfir an yushraka bih wayakfir maa duna dalika liman yashaa hadduu doonana waa u qaban laakiin waxaan soo maray dee in haddii looba qabto loo ciqaabuu naar galo ugu dambeyn naar laga soo saariyo koladuu muwaxnimo ku dhinto waa tii axaadiistii badnayd ee jaanibka aan kuba soo maray iyo wixii kuba tacalluqsanaa bal xadiidkana dee kuwaasun baa inoo fasiraya eh waxa weeye horta janno ma gelayo oo de waa haddii wixii aanu ka toobadkeenuu saa kuba dhinto waa ruuxan horta jazihiisaa tan ah waayo waa mutay inaanu janno gelin ama waxaan odhanaynaa dee macalfaa'iziin baanu gelayn kul hadduu muwaxidnimo ku dhintay oo haddii dembigiisii loo qabto waxa weeye jazihiisaa tan ah oo de markaa laba mid unbuu kaba dhexeeya in de haddii ilaahay kaba cafiyana bal haddii marka hore lagaba hakiyana waa geli haddii dee aan lagaba cafin oo loo qabto dembigan idal jaar waa dembi kabiire ah oo dembi kaleba aanu lahayn u ka leeyahayno oo looba qabtana dee marka dambe kolley maalkuu noqone laakiin xadiidku wuxun buu laba mid yahay ama dee si guud umuuraha caynkana looguma fasiraa dee nusuustii waa la iskuba fasiraaye dee jannadii ma gelayo ama macalfaa'iziin baaba la odhan ama jazihiisa taas ah walow dee uu yahay xukumkii ruux muwaxid oo isagoo dembi kabiira la imanayo dhintay tii uu yeelanayo laa yadkul janna ma laa yaman jaaru bawaayiqa baabulxasi isku borintii baabkeedii weeye calaa ikraami iljaari jaarka oo la maamuuso la xurmeeyo loo ixsaan falo borintii la iskuba boorinayey iyo wadayfi martida oo iyadana la karaameeyo si fiican loo sooriyeeyo ciddii kusoo martiday iyo waluzuumi samti aamuska oo la laasimo oo wixii dee aan khayr ahayn ee kolley dhici karta xataa hadduu mubaax yahay wax kale u jiidi karaaye lagaba aamuso ilaa can alkhayri wixii khayra uun mooye wa kowni dalika madkuurkaa kaa lasoo sheegay dalikadu imika ikraam ljaar iyo dayf iyo luzuumu samti baan haynay marka waa madkuur ahaan baan ugu celinaynaa waxaa imika madkuurkii halkaa lagu soo sheegay kullihii dhammaantii ahaanshaha uu yahay min aliimaani iimaankii uu kaba midayay intaas u wada baabaysanya macnaa boorintii la isku boorinaya ikraam ljaar iyo dayf iyo luzuumu samt iyo inay khisaashaa saddexda jaarkoo la loo ixsaan falo dayfkii oo iyadana ama martidii oo la sooriyeeyo oo la iyagana la maamuuso aamuskii oo wixii aan khayr ahayn lagaba aamusa qaybihii iyo khisaashii iimaanka iyo shucabtii iimaankay iyaguna kaba mid yihiin intaba shucabtii iimaankay kaba mid yihiin bal umuurahaasaa baabkuu baabaysan yahay xadaثnي xrmdة بن yaحyى qاl أنbأna بن وhb qاl أخbarnي يuنس عن بن شhهاab عن أbي سلمة بن cabdالرحمن عن أbي هurayرaةa عan رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم xadيidka snadkan dhamaan waan soo wada aragnay iبn whbina waa habeenkii imaamkii dhaweyde habeen dhaweyd kasoo waramaynayba dee waxyaalo isaga markaa cabdاللahi بن وhb yuنuskuna yuنus بن يزيد الأyri oo iبن شhهاab kaba wariyo asxaabtiisii waaweyneed kamida iyo iبن شhهاab iyo dhamaan waan soo aragnay iyo in cabdiرaحman iبn cوf abusalaمhan bal fuqahadii madine kaba mid ah alى axad اaqwaal wuxuu abu hurayra yihi can rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslم qaal anahu qaal man ruuxa kaanaada yuؤminu ku rumaynaya bilahi ilah iyo walyowm اaakhiri maalinta dambe ilaahay rumaysan rumaysanna maalinta qiyaamo waxay maalinta had iyo goorna dee yuؤminu bilahi walyowm اaakhiri waa la israaciyaayo rumayntii ilaahay la rumaynayeyna ruuxii waxaa kaba dhalanaysa in wixii ilaahay ku amray aada la timaadid wuxuu kaan yahayna kaba dheeraatid maalintaa dambena ruuxa yaqiinsan ee rumaysanay waa maalintii laysa soo bixinaye laisxisaabaye layska abaalmarinaye oo waa yoomka wixii uu geystay ruuxa laga abaal marinayo isaguna yaqiinsan dee ruuxa taa hagaagu yaqiinsan ee rumaysanaa maalintaa wuxuu ku badbaadayo ku dadaalaa wixii ku halaagsamayna waa kaba dheeraadaaye falyaqul ha yidhaaho khayran khayr ha yidhaaho aw liyasmut amase ha aamuso oo bal manaa wixii marka uu hadal doono bal ha fikiro oo ha u fiirsado ha ka fikira hadalkiisana hadduu waxani uu yahay shay khayr ah ama shay waajiba ha noqdo ama shay manduuba ha noqdee wax khayra uu yahay ha ku hadlo haddii laakiin aanay u muuqan waxani khayr inuu yahay dee ha ka joogsado kalaamkii marka hadduu dee u caddaato inuu shar yahay sa isagoo xaaraam ama uu yahay makruuhaba iyada taasi de waaba wax macruuf oo la garanayo in laga aamusayo ruuxii muslimka hadduu xataa mubaax iyo mustawa darafayn ee kol kol hadalkan mubaaxa ee ruuxa iska uu iskaga hadlaya marka dambe wuxuu u jiidaa un waxaan mubaax ahayn buu ku ridaa oo tiibuu wasiilo uba noqonayaaye bal wixii aan khayr ahayna kaba aamuso sheekuna halkan wuxuu soo qaadi de ilahay qowlkiisa maa yalfidu min qowlin ila ladayhi raqiibun catiid oo wax alla wixii ruuxu kuba hadlo cid dee xaadirah ilaalinaysana waa labada malag baaba jooga qoraya oo wuxuu kasoo noqonaya selafkii iyo culimadii inay isku khilaafeen tar miyaa la wada qoraya lafdiga in dee qowlin waa nakiro siyaaqu nafyi dhacday oo siyaaqu nafyi kuba sugan bal mintii minina ay la socoto oo halkan nas bay ku tahayna mintu markay suurada nakiradu ay dhacday mintan iyadoo siyaaq nafyi kusugan mintana ay laba timaado inay dee cumuum faa'iideyneysa nas bay ku tahay sariixa daahirun kuma aha ee cibaaradu waxay keenaysaa qur'aanka wax kastoo ruuxu uu kuba hadlo in dee loo qorayo oo raqiib catiidi uu diyaar u yahay marka wuxuu kasoo noqonayaa in salafkii miyaa la wada qoraya wax kastoo addoonka uu kuba hadlay waa aayadda daahirkeedu suu yahayba mise xataa mubaaxba haba noqdon ajri yaan loogaba qorinba ciqaabna yaanu lahaaninba waa aayadda cumuumkeeda wixii dee sawaab iyo ciqaable un baa waxa la qoraya uu yahay ee wixii aan sawaab ka imanayn ama aan ciqaabi kaba ratimahayn lama qorayo markaa ka dambe ee ah wixii sawaab ama ciqaab leh ayuun bay qorayaan ibnu cabaas iyo qolooyin baa kuba tegey laakiin qolooyin culimada kamid oo caam yeelaa way jiraan wala yidhahan marka dambeda waa lakala shaandhaynayaayo wixii sawaab iyo ciqaab laha un baaba la reebayaa wixii kale waa la iskaba daadnaya dee saasay daa-uus iyo loogama soo naqliya xataa taha ruuxu taahayo markaa uu xanuunsanayo waa la qorayaayo taasna way qorayaan walow dee aanay kuba tacalluqsanayno imaam axmed bay soo naqliyaan isagoo dee waktiyadaa u xanuunsado taahi jiray khaasatan weliba maradumoodkiisii ba ayaa aharka hadalkaa daus loo soo naqliyey waana nin taabici oo datu daayey taahina ma taahina ilaa kaba dhimanayna bal markaa waxa weeye ruuxi khayr ha ku hadlo ama ha aamuso waman ruuxi kaanaada yu'minu bilahi walyawm اaakhiri mid rumaysan ilahiyo maalintaa dambe falyukrim jaarahu jaarkiisa maxalu shaahidka dee intuba way u wada baabaysnayd jaarkiisa ha karaameeyo ha u ixsaan falo oo waxa ugu horeeya waa dhibkii horta dee dhibkiisii ha ka daysto dabadeedna ha u ixsaan falo wixii uu kolba karayo waman ruuxi kaana ada yu'minu billahi walyawmi alaakhiri falyukrim dayfahu martidiisa ha karaameeyo ciddii soo martiday ama miyi ha noqota ama magaalo walow bacdigood miyiga un ku khaas yeelanayo yidhah magaalada dee cunto la iibsadaan la helaya meelo lagu dego fanaadiq xataa halkan ay fanaadiq iguba suganto de waa lafti waktigaa horeba la isticmaali jira laheliya asallaysi ay dhaheenba laakiin kolley dee laftigu waa caam oo ruuxii dee martid ahaa bal in la karaameeyo oo de kollayna umuuro kuba tacalluqsan taasi way noo dambaysaaye halkan khasaashii iimaan ahaan un baa laynoo tirinaya xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna abاlaxwasi can abi xasiini can abi صaalixi can abi hurayrata dhammaan sanadkan waan soo wada aragnay kaley dee ma garan kara haddii la yidhaho bal abulaxwas waa kuma abi xasiinna bal waxa weeyaan magaciisu muxuu yahay dabdigiisuna de waa kana cid kaleo la wadaagsantay ma jirtaa ma garan karo cid xusuusan iyo cid lakin horta waan dhaafaya abulaxwas abi xasiinna xaado ay fadxisantahay saan horeba usoo ogaaneen qaala wuxuu yihi abu hurayra odhanaya qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam man kana yuؤminu biاllahi walyowm اlaakhiri falaa yu'dii jaarahu jaarkiisa ma dhibayo ama yaanu dhibin halkan sida ii taale kolley waana idin taalla baan filayaa waayo usushii bay dhacday haddii xataa wax ka duwan ay dhacaan usushii kitaabku saa kumay sugnayneed nooc islaax bay noqonayaane macnaha waxaa taalla yu-diisaan aqriyay oo ya-baa dee daalka kaba dambaysa taas weeye waxaa kaloo in muslim dee kutubta aan muslim ahayn laguma dabdiyey halkan oo lagu wariyey falaa yu'di jaarahu labada wejna waa wada saxiixun uno riwaayadan iyada aan muslim ahayn ee waa la naahiye weeye waana ta dhow ee daahirka ah oo dee carabka uma degdegayo laqmadina oosan kuba laqmaynayn oo jaarkiisa ayaanu dhibin ficilkii markan uu marfuuca yahay taas wuxuu majzuum ku ahaa xarfu cilihii oo lagooyey imaka san oo kale marfuuc u yahay waana sida muslim kuba sugan laadan baa naafiya noqonayso manaa laakiin nafyiga halkani bimacna nahyi weeye bal ma ka ka xeel dheeraanaya nahyigii oo ruuxa caynkaase man kana yumin billahi walyowm اaakhiri falaa yudiyi ma dhibayo jaarahu jaarkiisa ma dhibayo marka waa khabar ahaan nafyi buu noqon lakin waa ka xeel dheer yahayba nahyigo nahyi baa loogaba jeedaa macnuhuna waxa weeya falaa yu'di jaarahu jaarkiisa ayaanu dhibin waman ruuxii kaana adi yuuminu billahi walyowm اlaakhiri falyukrim ha karaameeyo dayfahu waman kaana yuuminu billahi walyowm اlaakhiri falyaqul khayra khayr ha ku hadlo oo ha yidhaho awliyaskut xadiiskana waa kaa imaka unaan sooba maray وxadثna isحاq بن ibrahim qal aخbarana ciise بn yunusa can اlأcmaشh can abi صaalixi can abi hurayrata waa xadiidkii un baa inoo soo noqonaya ee ruwaadii un ba ay qayba un isyar bedeleen isxaaq ibn ibraahimna waa ina rahaweyh waata inaguma badan yahay ciise bnu yunus baa waxaan filayaa inaan horena inaan usoo aragnay waan filayaa laakiin in sha allahu tacaala habeen kale ayaan waxoogaa yar ku yar joogsan doonaa tarjamadiisa haddii a la idhaho waayo marka la eego de waa qiimihii uu lahaaba iyo de bal umuurihiisa si aan wax ugaba ogaano waana atbaacu taabiciintii kamid oo ciisa bn yunus ibn abi isxaaq baa la yidhaha kolleyna waa qoys baa inoogu sugan marka la eego muslim iyo bukhaari iyo kuwa soo noqnoqdo awowgood ba abu isxaaq asabiici waa nin taabiciintii kamida oo dee markaa xadiis badnaa hiqo ahaa camr bn cabdillahi sabiic abu isxaaq asabiici ku shuuroobay markaa yunuskana isagaa dhalo isaguna riwaayaad waa leeyahay waxaa markaa yunuskani wada dhalay laba nin oo iyaguba siqaatu ruwaad kaba mid oo waa ciisahan aan hayno iyo nin kaloo israa-iil la yidhaho la yidhaha xadiidka awowgii sida faatixada oo kale ayuu uhayn jirayba ama uhayayba israa-iil oo ciisahan bay walaalayeen bal ciisahan markaa insha allahu tacaala mar kale ayaan sheegi doonaa lakin waa atbaacu taabiciinti oo waxaan taa u leeyahay waa ninka caalimka siqada ah waana dadka bal matalan la eego cilmigoodii aahaartii ay lahayd iyo camal ahaan aad iyo aad ugaba muuqday ee de xaggaas kaga socnaa dadka kale can ilacmashi acmashna waa inagu soo noqnoqo sulayman ibnu mihraani waa nin sikaaru taabicana siyabuu arkay dee wax sidaas oo dee saxaabo kale u arkay ma jirta acmash sulayman ibnu mihran can abi saalixin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alay wasalam rasuulki ilaahi baa yidhi waa bimili xadiidi abi xasinin abi xasin xadiidkiisi makaan kaba soo baxnay hayr anahu qaala falyuxsin ilaa jaarih abi xasin xadiidkiisu muxuu ahaa marka hore abi xasin wuxuu ka warinaya xadiidka abu saalix riwaayada hore ibnu shahaab iyo iyaguna xadiidka naftiisubay waana xadiid abi hurayre laakiin duruq kalay ahayd labadan dariiq baa ku kulmaya abu saalix bay ku kulmayaan abu xasin cusmaan iyo acmash sulayman ayaa labadooduba abi saalix kaba wariyay markaa laftigii aan kusoo aragnay muxuu ahaa falyukrim taas waxaan kusoo aragnayba marka falaa yu'di jaarahu bay cibaaradu ahayd ama falaa yu'di jaarahu halkaa bedelkeedii ayaa muxuu yihi falyuxsin ilaa jaarihi waa intaas waana dee taasuno himbal dee jaarkiisii tana kasii yar dee khaasanaanaysa jaarka ha u ixsaan falo ha u samafalo taas xadaثna زhayr بن xrbi و محamed بن cabdاللahi بn نmayri جamيعا xalin iyagoo dhan oo labadooda buu mslim ka wada maqlay can iبn cuyaynata wa sufyaan qaala بnu نmayri ina نmayr ba wuxuu yihi ina نmayrku waa mحamed o aabihii bu u tiiriyey aabihiina de isaguna waa nin siqo inuu kitaabka kusoo aragnay oo cabdالlahi بn نmayr wuxuu yihi iبn نmayr waa mحamede xadaثna sufyaan oo ujeedadu waxa weeyaan زhayr iyo mحamedba xadiidka sufyaan iبn cuyeyne ka wada wariyeene malaa waxaa la arkaa زhayr inay cibaaradiisu ahayd can iبn cuyaynata ibn markaa numayr isagu muxuu yihi xadaثna sufyaanu can camri wa camr bn dinaar anahu samica naafic bna jubayri naafic bn jubayr ibn mطcim waa laga yaaba inuu sooba maray oo waa abihina waa saxaabiba waana nitiqo dee markaa quraysh oo taabiciintii kaba mida oo yukbiru waramaya can abi shurayxin اlkhuzaaciyi waa saxaadiisna asxaabtii rasuulka kaba mid oo kunyadiisan iyo nisbadiisan kuba shuhuroobay magaciisa khuwaylid ibnu camrin way yidhaaheen cabduraxmaan way yidhaaheen camr ibnu khuwaylid way yidhahen kale muqadimadii waan kusoo aragnay qaybaheedii ugu dambeeyey wuxuu yihi ninkaasi ana nabiya salى الlahu عalيه wasalam qaala man kana yuؤminu biاllahi walyowm اlaakhiri falyuxsin ilى jaarih jaarkiisa ha u samafalo waman kana yuؤminu biاllahi walyowm اlaakhiri falyukrim dayfahu waman kana yuؤminu biاllahi walyowm اlaakhiri falyaqul khayra aw liyaskut waa xadiiskii daa'imakaan kala soo baxnay baabu bayaani kowni nahyi can اlmunkari min اliimaan wuxuu u baabaysan yahay ama baabu bayaani kowni nahyi nahyiga can ilmunkari munkarka la nahiyaa min aliimaani iimaanka inuu kaga mid yahay oo isaguna khisaashii iimaanka kaga mid yahay bal beeb caddaynteedii buu baabkeedii yahay waana aliimaani iimaanku yaziidu wayanqusu inuu ziyaadayo nuqsaamayo oo dee daacaadka waa ku ziyaadaya waana macaasidii iyo daacaadka oo la yeelaysiina waa ku nuqsaamaya bal iimaanku taa inuu yahay waana dee masaa'isha aan markii hore iimaanka kusoo ogaanay وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر waaجiباn معروفka oo laisfaro iyo mنkrka oo laiskaba نahiya labadooduba inay waaجiب yihiin adag taas buu baabkeedi yahay de xadiثna way noo iman doontaa hadii la idhaaho welibana qorooyinkiina شhaرx haysta nawwي رaضي الlahu taعalى عanه وأرضاه xadيiثkan ama khاaصatan de xadيiثka inoo soo socda marka uu شharxayay masaaئل kala duwan oo baabkan ah الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ayuu bastiyey si fiican ugaba hadlay ee masaa-ishana ma qabqaban karayno oo bal taas oo kale lakiin waxaan leenahay qorooyinkiina sharax haysta fawaa'id badan ba halkan kuba sugan baabkanna khaasatan waxyaalihii laba yidhi ama umurihii ugu muhiimsanaa waa soo arooriyey isagoo dee culimadii kaba soo hor kasii horreysayna ama si guud culimada ha ugaba soo naqliyo dhowr goor buu qaala alculamaau qaala alculamaau qaala alculamaau oo dhan ama si dee kuwa gaar ah de abulxasan ilmawardi iyo kitaabkiisa alaxkaam asudaniya iyo rag kale bal maalan saas ha kaba soo naqliye adugu waxaan leenahay waa waxyaalo mufiida fawaa-id badan buu kusoo naqliye lakiin kolley de waa in dee aan waxba laga tegina la daaraco ciddii kitaabka haysatay ayaan imaka umuuraha imaka matiga iyaba aaxaadiisu maneegya xadaثna abubakr ibn abi shaybata qaala xadaثna wakiicu can sufyaana xa وxdثna محمد بن المثنى قال xdثna محمد بن جعفر قال xdثna شعبة kiلaahma عن qays بن مسلم xadيiثkii xagga hore ayuu laba daريق yeeshay marka hore مسلم abubكر بن abي shayبة ayuu kaba wariya abubakrna wakiiع wakiiع baa سفyaan ka warinaya سفyaankana waa سفyaan الthawrي ee maha سفyaan بن cuyaynihi imakaba aan sanadkii kan ka horeeyey inoogaba sugnaa arina waa jiraayo labada سفyaan e way kala weynaayeen saa labada xamaadba u kala weynaayeen xamaad ibnu salama ka yar horeeyey ee muddana way udhexaysay labaatan iyo sanood haddaanay kaba badnayn geerida sufyaan thawri iyo sufyaan ibnu cuyeyna sudameeye way udhexaysay bo sufyaan ba ibnu cuyeynaa dambeeyey walow xagga kale haddii la arko dhici karta inaanay dee tobaneeyo sanood ama wax ka badan aanay kala weyneynba marka waxaa jirta saan labada xamaadba kusoo sheegnay labada sufyaanna sheekhyana way la wada kulmeen rag badanna iyaga way la wada kulmeen markaa kolkol ishkaal baa yar yimaada aan la kala garan marka san oo kale sufyaan u dhaca sanadkii ma sufyaan ibnu cuyeyna mise waa sufyaan thawri laakiin aimadu hadday noqoto kutubtoodan taraajimta ee roon roon sida dee taadiibulkamaal iyo kuwa isaga mukhtasaraadkiisa ah iyo dee kutubtan kale bal taraajimta ee baabkaas sida siyar aclaam nubala iyo hadday noqoto musalax oo kale halka muhmalka markay kutubta rooroon sida dee alfiyooyinka iyo bal maalan tadriburaawi oo kaleo halkan ku yar fiican iyo rag badan bay yar tiriyaan oo lagu kala soo sooci kare laakiin waxa ishkaalku yahay markay sheekhena la wada kulmeen talaamidana raggii la wada kulmay ahayd baa aan la kala saarin bal waxaa yar jirtaa kolley dahabi cidiina siyar aclaam nubala iطilaac u yeelan karta mujaladka toddobaad صafaxaadka ugu dambeeya ama safxada ugu dambeysa labada safxe ugu dambeeya kolley daabit fiican baa jira oo marka hore waa xamaad ibnu zayd tarjamadiisa socotay wuxuu ka soo hadlay labada xamaad iyo waxyaala lagu kala saari karo tiba dee ta nadiir ahaan ama dee ifaade ahaan istidraad ahaan baa labada sufyaanna uu soo geliyey waa ishkaalku waa yimaadaa lakiin bal waxyaala halkaa kuba sugan waxaa kaba mida sufyaan thawri rag baa jira intay la kulmeen sufyaan ibnu cuyeynaha laba kulmeyne laakiin isaga xadiidkiisa badsaday oo rag waaweyn oo dee sufyaan baa isku da oo noqon karaan sufyan ibnu cuyeyne isku waqti noqon karaan marka raggaasa wakiican aan hayno maxamed ibn yusuf alfiryabi nin la yidhaaho abu nucaym fadl ibnu dukey ragga caynkaasi markay sufyaan idlaaqaan hadday sufyaan ibnu cuyeyne ujeedaan way magacaabaan lakiin hadday idlaaqaan oo kale sufyaan yidhaahaan waa sufyaan thawri ninkay ujeedaan markaa wakiic oo kale hadduu dee inaka kale way sheegayaan lakiin markay sufyaan waa sheekhay badsadeen ay laazimeen raggaa waaweynaa en sheegaya abu nucaym kolleyna daabitka waa meeshaan idin tilmaamay mujaladkaas waa muhim weeye faa'iide muhim oo umuurahan kala saari karta waxaa leedahay bal wakiic hadduu idlaaqo baan imika tan ka soo wada wakiic hadduu sufyaan iska idlaaqo oon wax kala raacin sufyaanku waa sufyaan thawri ka kale maaha xa marka maxay tahay sufyaan iyo shucba imika meeshii imika muslim nin sanadka kooda saddexaad ba ah way siman yihiin labadooda kilaahuma waa sufyaan iyo shucba waxay ka wada wariyeen xadiiskii can qays ibni muslim can dariq ibni shihaab labada qays ibni muslim oo ninkaas ninkaas qayd muslim oo taabiciya wuxuu ka warinaya dariq ibnu shihaab isagu bal matala waaba saxaabi laakin dee saxaabi kalea meesha inooguma sugan whada xadiiث abi bakrin marka muxuu tan leeyahay muslim abubakr بn abi shayba laftigiisii way kan aan soo wadaa wahada xadiiث abi bakr waa sheekiisii abubakr بn abi shayba waa laftigiisii baan soo wadaa buu leeya qaala wuxuu hi marka xadiiska way wada wadaagsadeen lakiin laftiga uu soo naqlinaya laftiga abubakr بn abi shaybe wuxuu yihi markaa dariq awalu man shaksigii ugu horeeyey oo badaa bilaabay bikhubaةi khudbada ku bilaabay yom alciidi maalinta ciidda qabla salaati salaada horteed marwaanu marwan buu ahaa oo ujeedada waktigii rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh iyo khulafadii raashidiinta ahayd waktigoodii afartii khulafada san imika aan yeellayhda maanta waxaan filayaa in guud ahaan aanay arrintaasi jirin sunnihii lagu wada camal falo oo dee salaada lagu bilaabi jiray salaada ciidda khudbadna way dambeyn jirtay bal de waxaa rasuulka ilaahay xadiis inoogaba yimi inuu isagoo khudbaynay marku salaadii dhamaystay yihi waanu hadlayna ama waan khudbaynayaaye ruuxii doonaana ha fadhiisto dee rasuulka ilahay nacidi kamay tegahayn kii doonaana ha iskaba kaco rasuulku taa u fasaxay oo dee maaha un salaadii ciidda inay la mid tahay dee daruuri ilowba ilow si ciiddu ay ugu hagaagto salaadii ugu hagaagto in khudbadii la dhegeysta lakin dee wacdigan iyo waana in laga kaca maahe haddaba markaa dambe maxaa dhacay marwan waktigan madiine ayuu waali kaba ahaa waana waktigii mucaawiye oo mucaawiya markaa isagu ahaa amiir almuminiin laakiin madiinu isagu waali ka ahaa ayuu maamulayey waana marwan ibn اlxakam cuثmaan ibn cafan bay ilmaadeer ruma ahaayeen ama dee ilmaadeer ahaayeen ninkaas baa oo waali ah ayaa isagu muxuu sameeyey khudbadii buu horeysiiyey inay dadku salaada tukan ujeedadiisna waxay ahayd un dadka markuu dee salaada ka baxo waa la iska dareeri jiray kolley dee inay ma aha sidii khilaafadii raashidada ahayd waxyaalo kala duwan baaba soo geliyo khudbadii dadku marka salaada ay dhamaystaan markaasaanay cidba ufadhiyi jirin ama cid saasoo fadhiyeysay aanay jirin taa markuu arkay ayuu khudbadii ku horeeyey salaadiina waa dambeysiiyey marka riwaayadka qaarkood mucaawiya bay taasi ka dhacday cusmaan bay kolkor soo naqliyaan oo yidhahaan si dadka yar habsaamaya ay usoo gaadhaan buu yeeleen lakin waxyaalahaas dee sanad ahaan inooma sugnaa waaba kan imaka daariqina leh isaga u horeeyey faqaam markii u deeta bilaabuu iska fuulay halkii mimbarkii uun ayuu faqaam waana madiinaha de eg ayaa faqaama ilayhi rajul nin ba xaggiisii ukacay waa imika alamru bilmacruuf kii waye ama nahy can ilmunkar faqaala wuxuu hi asalaatu qabla alkhudbati salaadu khudbada horteed bay ahaatay oo horta salaada lagu horeynaya faqaala marwan ba muxuu ugu jawaabay hadalkan qaturi kama hunaalika wixii xagga ahaa ama umuuraha laga tegey waa hadalka jawaabtiisa eg qaturika waa laga tegey ma hunaalika waxaa adigu xagga ahay arrinkan aad sheegaysay ah salaada inay horeynayso khudbada dambayso taas waa wax laga tegey faqaala abu saciid abu saciid alkhudri waa joogaa xadiid baana inoo dambeeya de isaga naftiisu uu tadakulay arrinkan lakin aan halkan ahayna de kitaab alciid inooguma imanaya de ala idhaahe faqaala abu saciidin ama hada ninkani de kol hadduu taa yidhi waa kan maqli waayey mimbarkii buu iska fuulay bal waa ka hadalkan adag ku hadlay ee yihi arrinka waa arrin lagaba tegey faqad qadaa ma calayhi wixii korkiisa de munkarkii la nahiyayey kelimadiisii waajibkiisii waa gutay wixii korkiisa waa laba yimi axaadiis bukhaariya muslim ay wariyeen oo inoo dambeeya ayaa waxaa kuma sugnaa marwan iyo abu saciid oo wada socdo gacmaha bay isaysteen ayaa soo gaadhay musallihii oo dee markii halkii laga geli lahaa ayuunbaa uu mimbarkii ukacay abu saciid baaba joojiyey oo markaasuu deeta waa iska gundhiyey isaguna isagoo le de waxanuusan u yeelay dadki nooma fadhiisanayaan oo markaa dee salaadii laga baxo ayay iskaba dareerayaan oo intuu yihi de isaguna xadiidkii usoo qaatay bal markaa taasna way dhacdo laba waaqicun baabay kala noqonayaan ama bal waxa weeye wuxuu yihi ama hada faqad qadaa ma caleyh markaa muxuu yihi samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baan maqlay yaqul xaalu ku qawlayo oo rasuulki ilaahay baan maqlay oo leh man ra'aa ruuxa arka minkum xaal u idinka idinka mid yahay munkaran wax munkara arkaa falyugayirhu biyadi wa haddii dee bal markaa gacantiisa ha ku dooriyo oo wixii munkarka ahaa ee uu arkay gacantiisa ha ku dooriyo waa haddii dee bal matalan taas uu makansanayo oy u suurtogelayso balta ha ku dooriyo fain lam yastadic haddaanu karin oo inuu gacantiisa ku dooriyo aanu karin fabilisaani carabkiisa ha ku dooriyo oo de waa isagoo sida ninkani u yihi hadlaba oo wixii bal matalan sheega taas ha ku dooriyo fain lam yastadic haddaanu karin oo dee dhib baaba kasoo gaadhaysa oo bal matalan taas oo kale haddii uu kari waayo fabiqalbihi falyuqayirhu biqalbi qalbigiisa ha ku dooriyo lakin takyiirka qalbi ee qalbi doorin ma noqonayse macnuu waxa weeyaan falyakrahu biqalbi wixii munkarkii qalbigiisi haka noco dee ruux waxaan ku raaliya ogol iyaanu noqon ee xumaantiisa ha dareemo haba naco qalbigiina hakaba naco bal taas bu waxa weeyaan qalbiga dee doorintiisu taas bay noqon oo macnuu waxa weeyaan waa wixii dee markaa karaankiisa ahaa ee uu laba iman karayey ee wixii qalbigii hakaba diido hakaba naco wadalika waa arrinkaa qalbiguna waa marka arrintu uu ruuxu gacan wax kaga qaban kari waayo wixii carabna wax kaga uu ku doorin kari waayo arrinkiisu uu noqdo qalbigii un inuu waxaan ka naco oo dee intuu munkarnimo u gartay diido oo uu karho adcafuliimaani iimaanka ka ugu daciifsan waana halkii uu dhahaa dee wa ana aliimaana yaziid wayanqas iimaankiisu ruuxa waa daciif weeye aad buu u nuqsaansan yahay oo intaa wax ka dambeeya marka la eego samaraadkii iimaanka ka ratimaya waxba kama dambeeyaanba iimaanka waa ka ugu daciifsan taas buu noqonayaa bu uhi bal xadiidka duruqdiisa kalena way noo soo socotaa halkan sheekhu kolley fawaaid badan buu si aan soo sheegaya sheegay bal xagga dambe aan ku sheegay baabkan baab اlamri bاlmacruuf ya nahyi can lmunkar waktigiisii buu leeyahy intiisii badnayd min azmaan mutadaawila dee maanta waxa weeyaan waa waxaan faraha kaba qaadne azmaan mutadaawilaha waaba dayacmay intiisii badnayd oo wuxuu leeyahayna waxa ka harsanba isaguna wuxuu ahaa dadkii lagu yaqaanay imaamku waxa wey cidna aan kaba haybeysan jirin ee inuu dee munkarkana nahiyo macruufkan oo jaanibkaasna wuxuu ku ahaa dee qudwo ayuu kuba ahaa marka wuxuu leeyahay rusuum yar un baaba kaba hadhay waana baab weyn oo amarka iyo dee guud ahaanba qiwaamkiisa iyo wuxuu ku hagaagayey ku sugnaanaya uu kuba sugan yahay oo dee khabasku markuu bato ciqaabtii saalix iyo daalix ba wada gaadhaysaa bui haddaan daalibka gacmihiisii la qabana ciqaab baa dee caam yeela ayaa dadkii imanaya bal markaa laakiin fawaaid badan buu meeshii sheegaayo amarkan buu leeyahay amarkani waa amar iijaab horta falyugayirhu waana tan oo waxa weeyaan guud ahaana وuجوب الأمr بالمعروف والنهي عaن المنkر kitaabkiiyo suniya iجmاعi umaduba wax kuba xasilay نaصيحadii diintana kamid weeye buu leeyahy ayadii qرآaنka d عaلaيكم أنfuسaكم la de ya أyuha الذين amن عaلaيكم أنfuسaكم la yضركم من ضل إda اhtadayتمna taasna wuxuu leeyahy tan ma khilaafsane macnaheedu waxa weeye cinda المحaqiقين haddii wixii laydinku kelifay idinka waajibkiina aad la timaadaan de ciddii kale تqصيirkoodi iyo haddii laydinka aqbali waayey waxba taasi idma yeeleyso oo taasi waxaa kaloo waxyaalaha halkan inooguma sheegayo kaba mid ah ee amarka bilmacruuf yahni can ilmunkar inuu fardu kifaayaiyo haddii ciddee fardigaas uu kuba xasilaa ay u qumto xarajku intii kale uu kaba dhacayo haddii kale se la wada dembaabayo waxaa kaloo iyadana uu halkan culimada kaba soo naqlinaya mukalafkii alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar inaanu kaba dhacayn hadduu is dee ay danigiisii meeshii isleeyahay malaa waxaan waxba ma tarayo laguma maqlayo ee de ine maqalka isaga ma saarna ee ficilkiisii baa saarnaaye isaga inuu sameeyo ayuun baa waajib ku noqonaysa marka haddii de waxaana korkiisa amarkii nahyiga qabulku korkiisa maaha ayuu leeyahy qabulku ma cala rasuul ila balaq buu soo qaadanaya arrin kalena uu sheegayaa oo culimadu inay yidhaaheen aamirka iyo naahiga shardi maaha inuu kamil alxaal noqdo oo waxan uu dadka farayo ama dee nin isagu hagaag ugu dirmay inuu yahay ama waxaan uu diidayo hagaag ugaba dheeraaday lakiin xataa haddii isaga khalal xaggaasi jiro ee amarkiina waa waajib kaleu noqonaya nahyigiina waa waajib kale halaba yimaado oo wuxuu leeyahay un laba arrimood bay ahaayeen laba shay bay wada ahaayeen mid waa isagu inuu hagaag ugu dhaqmo wixii dheeraan ama ficil midna waa inuu dadkii kale dee gaadhsiiyo oo kale haddii mid khalal jiro dee kii kalena ha looga tago lama odhanayo ayuu leeyahay bal wuxuu leeyahayna xagga kale amarkan iyo nahyigani asxaab alwilaayaat kuma koobna liaxaad muslimiinba waa u ba banaan tahay lakiin markay noqoto un xaggan ficilka iyo gacan lagu dooriyo haddii tashiir silaax kaba imanayo dagaal iyo waxyaala ay kaba dhacayaan oo kale dhib ay de kaba ratimayso taas bay deeta noqonaysaa in dee kalaamkii lagu gaabsado lagaba tago haddii tashiir salaax iyo waxyaalahaasi ay kaba imanayaan ee balumur adigu bal fawaaid kalena wadaayo waa taa aan bal matalan waxa weeye inuu dee markuu aamirkan bal si rifqile uu dadkii wuxuu gaadhsiiyo oo ludfi uu kuba sugayo aqbal keenta iyo adigu bal umuro badan buu wadaayay bal waynu eegan doontaa adcafulimaanna wuxuu kuba fasiriyay aqalahu thamara xadaثanي cmr الناqd xadaثna abu kurayb mحamed بن العلاي qال xadaثna abu معaaوiyaةa qال xadaثna الأعmش عن ismاعيل بن رajاء عن أبيه عن أbي سعيد الخdري وعن qays بن مسلم عن dارق بن شhاب عن أbي سعيد الخdري bal snadka u kala saara matni nooma soo socdo marka hore muxuu yihi abu kurayb ayaa abu mucaawiye ka warinaya waa kan abu kurayb kunyadiisi inoo sheega waa in imaam muksir axaadiistiisu badan tahay sagaalka lixda sheekna ay wax ka wada wariyaan abu mucaawiyahana waan soo aragnay maxamed ibnu khazim baa la yidhaaha magaciisu waa magac keliya eegag kuwa kale waa xaazime isaga khazim weeye magacu maxamed ibnu khazim nin indhala buu ahaa abu mucaawiyat adariir marka la eegana xertii acmash raggii axaadiistiisa ugu aqoon badnaa ayuu ahaayo kol kol bu axaadiisada dadka kale uu ka warinayo aanay martabada axaadiisa uu camash uu ku wariyay aanay lahayn lakiin marka la eego waa dadkii aad u dambiyey axaadiiska camash bu ahaa marka maxaa meesha jira acmash wuxuu ka warinaya can ismaaciil ibn raja can abihi can abi saciid waa dariiq haddana acmashun baa warinaya can qays ibni muslim can dariq ibni shaab can abi saciid inoo macnaa acmash baa laba sheekh leh mid waa ismaaciil ibn raja ismaaciil ibn raja marka abihi raja ibn rabicu kaba warin raja ibn rabica abu saciid kaba warinaya ka labaadna waa qays ibnu muslim oo isagu dariq ibnu shaab abi saciid baa lagu kulmaya intaa weeye marka wa can qaysinta waxay ku cadfanaanaysaa can ismaaciil ibn raja bay ku cadfanaanaysaa taas weye in ismaaciil ibnu rajana waxa weye marka la eego nime rajahan aabihia raja ibnu rabica xadiidkan oo keliya ayunbu kitaabkeenan ku leeyahay meel kale dikri kuma laha halkan un baabu adigu kuba leeyahay xadiiskuna waa muxuu hi waa fi qisati marwana xadaثna di haddaan ku tacalujino fidan baa manaa kaba dhigayna oo xadaثna abu quraybin iyo wixii la socday في قصة عن أbي سعيid الخdري في قصة marwana بqصة marwana iyo w xadيiث abي سعيid qisada marwane uu khudbada horeysiye ninkuna hadalka uu kuba yihi iyo xadiidkan abu سacيid ee man raأaa minkum munkaranta kaba bilaabmayey labadoodaba way xadiidka way kula socdeen riwaayadan dambena oo ay ku wada wariyeen عن النبي صلى الله عليه وسلم بmثل xadيiث شعبta وسفyاn شhuعbay سفyاn xadiidkoodii waa taan soo aragnay mid laba mida un وحdثني حdثني cمر الناقd وأبوبكر بن نضر وعبد بن حمyد ولفظ لعبد قالوا حdثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حdثني bl aan se iska yar dhameeyo cباarada waan nqbay doonaa un lakin aan yar iska raaciyo حdثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد kale سندka yar mal yar bahan kara w maan ku daynaya waana sanadka ugu dheeree mslim yeelan karo oo sagaal nin baa ku jira oo waa sanadkiisa ugu naasirsan lakin bal xadiidka yar dheer kalaamna uu ku sugan yahay culimada qaarkoodna ay xadiidka inkireene casharka halkaasmi wallah subxana wa tacala alam